wasiirka waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha bulshada ee dowladda ismaamulka mandheera bashiir ibraahim caliyow ayaa degmada baanisa ee ismaamulka mandheera ka daahfuray raashinka ardayda fasalada e c d e munaasabadii lagu daahfurayey raashinkan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan wasaaradda waxbarashada ismaamulka wakiilada golaha hoose ku matalo deegaanada baanisa iyo kilwaahiri arday iyo qaar ka mid ah shacabka degmada baanisa wasiirka oo ku sugnaa dugsiga hoose dhexe ee baanisa ayaa sheegay in raashinkan loogu talagalay ardayda fasalada e c d e guud ahaan deegaanada ismaamulka wasiirka tacliinta ayaa hadalkiisa sii raaciyey in raashinkan uu ku filan yahay ardayda fasalada e c d e muddo sannad ah islamarkaana raashinkan uu ku baxay kharash dhan lixdan milyan bashiir ibraahim caliyow wasiirka waxbarashada mandheera ayaa sidoo kale degmada baanisa ka daahfuray dhowr fasalada e c d e ah oo ay ku qalabaysan yihiin agabka waxbarasho ee ardayda yaryar isagoo hadalkiisa sii raaciyey in dowladda ismaamulka mandheera ay guud ahaan deegaanada mandheera ka dhistay lixdan iyo lix fasalada e c d e dhanka kale aadan bishaar oo ka mid ah dadka deegaanka baanisa ayaa soo dhoweeyey raashinkan iyo agabka waxbarasho ee ay soo gaarsiisay dowladda ismaamulka mandheera d aadan bishaar maxamed la dhahaa waxaana soo gaaray wuxuu gafanaa soo diray waxaa ka mid ah uujida ilmaha cabbaan geber lagu fadhiisto ilmaha waxay ku bartaan wasiirkiisa isagoo wata maxshuumka saaq daahir ay noo imaadeen si fiican messajigii noo dhiibay gafanahana maanta waxaan hellay ilmihii markii hore gaajuu carari jiray oo magaalada geli jiray waxaan u imaanay uujid loo kariyo boorij ah oo fitimeyn ah oo ilmaha cabbaayeen waxaa kaloo labaadanu helnay gembera jea c e d c iskuulka waxaana la siiyey baanas ahaantee laba boqol iyo soddon iyo afar ayaan qaadanay gafanaa uu ku mahadsan yahay wasiirkiisa noo imaaday messajinu soo salaamayna waan u sheegnay dhibkaayna waan u sheegnay waxaan u sheegnay intay ilmahayna badan yihiin afar boqol ay yihiin galaas uu jiro oo nagu yaraaday naloogu daro intii macallimiinta c d c afar boqol iyo toban shan uu noo qoray uu noogu daro marka waxaan soo toobnay maalintii mooye caana free baibid la siini jiraan soo dabnay dowladda waa u ducaynaynaa gafanaa waa mahadsan yahay kaansolahana messages waa noo siiyey waxaan rabnaa iskuulkana hadda markii furaayey ilmo yaraa ku jiray hadda markii raashinkan la siiyey ilmihii meeshii saddex boqol ahaayeen hadda afar boqol shan boqol ay marayaan gacantaan ku siinayna midii kale aan ku darsanayno deg deg intii galaasahaas naloo dhiso macallimiintana looga daran codsanaynaa cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta star ismaamulka mandheera